halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo geeska africa iyo internetka oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaal iyo labaatanka bisha mey labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
masiibooyinkan dhacayay waxaa sababayay horta oo ugu horeysa ifafaalooyin ama hanaano ka dhaca weynta weyn ee dhexe ee degan baddaa dusheeda ayaa kuulaanaysa hannaankaasaa wuxuu samaynayaa inuu saameeyo astreeliya iyo indonesiya islamarkaana uu saameeyo soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa xasan jaamac alaale oo aqoonu leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada oo ka warramaya sababaha keena cimilada adduunka ee isbeddelaysa iyo fatahaadaha badaha iyo webiyada warbixin ayaannu idinka haynaa qodobada kaleed idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mida magaalada faluujo ee dalka ciraaq oo ay ciidamada isbahaysiga ah maraykanku uu taageerayaa duulaan culus ku hayaan kooxda isis sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo weliba xubintii sicirka iyo sarifka iyo qiimaha maciishada marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
muddo ku siman hal toddobaad ayay kumanaan ciidamada ciraaq ka tirsan oo ay ku sii durkayaan goobaha ay ku xooga badan yihiin kooxda daacish ee ku sugan magaalada faluuja iyo agagaarkeeda iyadoo qorshuhuna yahay inay go-doomiyaan in ka badan kun askari oo ka tirsan isis oo ku sugan magaaladaasi si aanay gurmud uga helin dibadda isbahaysiga ciidamada ciraaq iyo xulufadooda maraykanku taageerayo ayaa maalintii jimcihii gacanta ku dhigay magaalada karma oo lix iyo toban kilomitir waqooyiga kaga xigtaa meesha haatan dagaalku ka socdo waxaanay halkaasi ka sifeeyeen kooxda daacisho hore u qabsatay ilaa haddase magaalada faluujo ayaa ah meelay daacish isugu geysay xoogagooda saraakiisha maraykanka ayaana hoos u dhigaya rajada ay ka qabaan inay ku dhawaaqaan xilliga rasmiga ah ee lala wareegi karo go-aan ku-haynta magaalada faluuja
ururka daacish ayaa weerar xoog badan ku qaaday magaalada maaric oo u dhow xadka turkiga oo ay haystaan jabhadaha kasoo horjeeda maamulka bashaar al asad iska horimaad hubaysan ayaa dhex maray maleeshiyaadka daacish iyo jabhadaha mucaaradka ah colaad xoogan ayaa u dhexaysa daacish iyo jabhadaha kale ee mucaaradka suuriya inkastoo ay labadooduba kasoo horjeedaan maamulka bashaar al asad urur u dooda xuquuqda aadamaha una kuurgala wararka la xidhiidha dagaalka suuriya xaruntiisuna ay tahay london ayaa sheegay in dagaalka ka socda maaric laga dareemayay magaalada xalab
wargeyska siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ka faallooda oo lagu magacaabo foreign policy magazine ayaa lagu daabacay war sheegaya in aqalka cad ee maraykanka uu joojiyey in bambooyin loo gudbin lahaa dalka sacuudi arabiya si ay suniyiinta xulufada la-a boqortooyada sacuudigu ugala dagaalamaan shiicada yeman ka dagaalamaysa wargeyska ayaa warkan ku daabacay maalintii jimcihii waxaana uu sheegay inuu soo xigtay sarkaal maraykana oo aan magaciisa la xusin in shixnadaasi bambooyinka ah ay isbahaysiga sacuudigu uu horkacayo ee la dagaalamayo xuutiyiintu ay si khaldan u adeegsadeen oo ay ku isticmaalayeen meelo dad rayidahay ay degan yihiin in ka badan boqol wadan ayaa sanadkii labadii kun iyo sideedii saxeexay inaan la adeegsan karin bambooyinka noocaasi oo kalea oo loo adeegsado diyaaradaha waxaana la sheegay in bambooyinkaasi lagu sameeyo wadamo dhowr oo ay ka mid yihiin maraykanka jina iyo ruushiya subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington isbeddelka cimilada adduunka ayaa saameyn ku yeeshay geeska afrika iyada oo markii laga baxay abaarihii iyo roobabkii da-ayay ay keeneen fatahaado webiyada iyo weliba daadad khasaare dhaliyey khubrada ku xeel dheer culumta deegaanka beeraha iyo biyaha iyo saadaasha hawada ayaa tilmaamay in arrimahaasi ay yihiin kuwo la saadaalinayay loona baahan yahay in si weyn loogu baraarugsanaado warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan tan iyo dabayaaqadii sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa bilowgii sannadkan waxaa geeska afrika ka jiray abaaro ba'an oo dad iyo dunyaba saameeyey waxaana taasi xigay roobab dhaliyey inay webiyadu fatahaan sida ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolka hiiraan oo biyuhu ay gaadheen dhul aanay hore u gaadhi jirin khubarada aqoonta u leh saadaasha hawada iyo cilmiga beeraha ayaa muddaba ka digayay saamaynta uu yeelan karo hannaanka loo yaqaano elniino kaasi oo wejiyo kala duwan leh sida uu faahfaahinayo xasan jaamac callaaleh oo aqoon u leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada kuna sugan magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka dalkani maraykanka masiibooyinkan dhacayey ee soo jiidanayay ilaa labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa iyo labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa sababayey horta oo ugu horeysa ifafaalooyin ama hanaano ka dhaca weynta weyn ee dhexe ee degan marka xuseenow waxa weeyaan badda dusheeda ayaa kululaanaysa qeybteeda oogada oo qeybta dhinaca bariga ayaa kululaanaysa biyahaasi markay kululaadaan waxay usoo kicitamayaan dhinaca iyo bariga oo wadanadan australia iyo iyo iyo indonesia ayay usoo dhawaanayaan biyahaas kulul biyaha kulul roobabay keenaan waktiyada guga kadib biyihii kululaade ayaa mar qura haata dabayli dib u dhufanaysa oo xaggay kasoo kaxaysay oo south america ama americada koonfureed ayay u celinaysaa hannaankaasaa wuxuu samaynayaa inuu saameeyo australia iyo indonesia islamarkaana uu saameeyo soomaaliya iyo bariga africa ilaa iyo south africa marka waa kii keenay abaartii ba'nayd ee aada u darnayd ee ku dhufatay labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa lix iyo tobanka geeska africa gaar ahaan gobolada waqooyi aada u saahamaysay hannaankaas ayaa la yidhaahaa elnin iyo oo ah kelmad spanish kadib hanaankaasa isagu marka weji kala yeesha oo laaniiniya la idhaaho kaasi waxa weeyaan waa cagsiga oo wuxuu keenayaa duufaano badan iyo roobo badan buu keenaya marka waxay ila tahay oo sababay imika biyahan iyo duufaanadan iyo roobabkan mahiigaanka waa wejigii labaad ee elniiniya oo laaniiniya loo loo yaqaano ka hortagga abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya oo weliba la filayo in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan ayaa u baahan feejignaan dheeraad ah iyo in dadweynuhu ay isku dayaan inay helaan xogta iyo digniinaha ay khubarada cimiladu jeedinayaan horta abaarta lagama hortegi karo laakiin waa la yarayn karaa iminka abaartii ina soo martay oo kale waxyaabo badan ayaa lagu yarayn karaa marka waxaan inaku kaga gaashaaman karnaa oo ugu muhiimsan in biyaha la tashiilo geedahan la goynayo ee la shidanayo xaabada laga dhiganayo ee la daayo siday kaarboonka inooga nuugaan oxygenkana usii daayaanoo roob markaasi aan u helno iyo in biyaha loo qoto berkedo waaweyn iyo biyo xidheenno haddii maal loo helo la samaysto si looga gaashaato iminka abaartii dhacday labada kun iyo kow iyo tobanka sanaaga ahayd ee dad badan ku dhinteen waa la sii saadaaliyey laakiinse soomaalida inteeda badan waxba ma akriyaan mana mana dabagalaan waxyaabahan iminka cimiladu keenayso wararkan siyaasadii iyo iyo iyo unba unba uga muhiimsan marka in lala socdo saadaasha hawada adduunka iyo waxyaabahan badan iminka soo sheegna elnin iyo lanin iyo climate changing iyo siday u saameynayaan kadibna taa iyadoo laga dheeganayo ama laga dhaqaaqayo la gaashaanto ayaan ayaan ayaan ayaan odhan lahaa anigu isbeddelka cimilada adduunka oo ah arrin muddo badan la hadal hayay inkastoo ay jirto in siyaasad ahaan lagu kala aragti duwan yahay sida looga hortegi karo iyo saamaynta ay arrintaasi yeelan karto haddana waxaa khubarada deegaanku ay intooda badan isku raacsan yihiin in ilaha biyaha sida webiyada oo kale ay sabab u noqon doonaan mustaqbalka dagaallo ka dhaca qaybo kala duwan oo dunida ka mid a geeska afrika oo ay hore uga jirtay deganaanshiya la-aan siyaasadeed iyo muranno taariikhi ah ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha laga yaabo in ay dagaallo ka dhashaan ku saabsan webiyada haddii aan iminka laga sii hortegin sida uu faahfaahinayo doctor cabdilaahi cilmi maxamed oo ku takhasusay biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka boqortooyada sweden arrinta ku salaysan webiyada la wadaago oo sida tusaale ahaan webiga shabeelle iyo jubba ee geeska africa oo ay wadaagaan dalka etoobiya soomaaliya iyo weliba dalka kenya oo dhinaca webiga jubba wax ku leh ma jiraan wax heshiis ah oo weligood dhex maray ma jiraan wadahadal laga galay weligeed isticmaalka iyo horumarinta kheyraadkaasi dabiiciga ee la wadaago webiyada jubba iyo shabeelle socodka biyahooda markii la fiiriyo oo qaar ahaan laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan ee dalka soomaaliya kasoo galaan tusaale ahaan magaalada beledweyne oo ah meesha ugu muhiimsan ee laga ogaan kara webigaasi socodka biyihiisa waxaa qiyaasta la qiyaasay la ogaaday in boqol kiiba sagaashan in ka badan biyaha webiyada jubba iyo shabeelle ku jira ay yihiin biyo ka imaaday dhulka sare ee weliba etoobiya macnaha macnaha buuraha etoobiya ay ka imaadaan taas waa midda dabiiciga ah marka haddii roobku xagga ku yaraadaan webiga markaasi biyihiisu way yaraanayaan taasi waxaa hadda sii dheer in dalka etoobiya dhaqaalihiisa uu kobcay islamar ahaantaana ay qorshooyin fara badan ay sameeyeen ay macnaha kaga faa'iidaysanayaan webiga shabeelle qaarkood waa la fuliyey qaarkoodna lama fulinin taasi waxay keenaysaa in socodkii biyaha ee soo gaari lahaa dalka soomaaliya uu si aad ah isku dhimo oo ay dhici karta mararka qaarkood in xitaa webiga uu joojiyo inay biyaba ku jiraan marka ma jiraan wax heshiis ah oo labada dal dhex yaallo heshiisyo caalami ah oo adduunyada kala haga oo sanadkii hore hadda hirgalay way jiraan laakiin heshiisyadaasi ama conventionadaas iyo caalamiga ah soomaaliyana qayb kama aha dalka etoobiyana qayb kama aha marka waa muhiim in wadamadu ay yeeshaan wada shaqayn gudahooda ah laakiin taasi waxay ku dhici kartaa in labada wadan marka hore ay yihiin laba wadan oo is-ogol oo inay ka wada hadlaan arrintani labadoodaba wada danaynayo sidaa ha hadda la ognahay tmacnaa ku hayno xaqiiqda dhabta ahne labada wadan ma aha laba wadan oo wada danaynayo inay ka wada hadlaan webiyada ay wadaagaan ee jubba iyo shabeelle xal u helidda mashaakilka isbeddelka cimilada ayaa ah arrin hor taalla madaxda dunida una baahan in mowqif caalami a laga qaato waxaase muuqata kala duwanaanshiyo dhinaca danaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo adkaynaya in si fudud xal midaysan loo helo
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington
sidii aad dhegaystayaal wararkaba ku maqlayseen kumanaan ciidamada ciraaqiyiinta iyo xulufadooda ayaa guulo muuqda ka gaadhay deegaanada ku hareeraysan magaalada falluuja ee dalka ciraaq oo labadii sannadood ee ugu dambeysay ay kooxda daacish ku xoog badnaayeen waxaanay wararku sheegayaan in la go-doomiyey ugu yaraan kun ka mid a maleeshiyaadka daacish haddaba sahre ciidla nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay ibraahim maxamed maxamuud oo ku magac dheer ibraahim bakhbakhaani oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordha waxaa idinku soo maqan war ku saabsan magaalada falluuja oo sidii aad wararkaba ku maqlayseen kumanaan ciidamada ciraaqiyiinta iyo xulafadooduba ay guulo muuqda ka gaadheen deegaanada ku hareersan magaalada falluuja ee dalka ciraaq oo labadii sannadood ee ugu dambeeyeyba ay kooxda daacish ku xoog badnayd waxaana wararku ay sheegayaan in la go-doomiyey ugu yaraan kun ka mid a maleeshiyaadka ururka daacish oo halkaasi ku sugan sahre ciidla nuur ayaa goordhoweyd waxa ay arrimahaasi ka wareysatay ibraahim maxamuud maxamed oo ku magac dheer ibraahim bakhbakhaani oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe
waxaan u malaynayaa xuseenow farsamayaqaanka waxa haysta iyo injineerkaba waxaan umalanaya cilad farsamaa jirta ilaa hadda way u suurtogeli leedahay inay dadka maqashiiyaan waraysigaasi aan la yeelanay ibraahim bakbakhaani sidaad sheegtay ee uu kaga warbixinayo magaalada falluuja oo la sheegay inay tahay magaalo aada u muhiima marka loo eego dalkaasi ciraaq qodobada la sheegaya inay ugu muhiimsan yihiinna waxay tahay in magaalada ay duulaama ku qaadayaan ciidamo aada u tiro badan oo isxulufaysanaya waa siaad sheegtay sahra haddana bal waxaa filayaa in ay ciladii farsamo hawada ka baxday haddana aan idinku soo dhaweeyo dhegaystayaal idinka iyo anigaba waraysigii sahra cidla ay la yeelartay ibraahim bakhbakhaani oo ka faallado arrimaha carabta iyo arrimaha barig dhexe oo ka warramaya arrinta falluuja sahra waa mahadsan tahay dagaalku aad saad sheegtay magaalooyin sajar la yidhahdo iyo karma ayaa dagaalka dhinaca bari laga soo galay falluuja ayay ciidanku qabteen inkastoo meelahaas ay ay ay dhibaato badan aysan kala kulmin laakiin banaanka hadda sidii uu sheegayo jarnaal la yihahdo cabdilwahaabi saaxidi oo ah hogaanka ciidanka ciraaq ninka wata waxayna isku tabaabushaynayan inay falluujo dhinaca barayga ka galaan laakiin already dhibaataa qabsatay oo nimankii daacish ahaa oo isis waxay soo direen baabuur lagu ku miinaysan yihiin ilaa maanta keliya ilaa toddobaatan askari iyo boolis ciidan iskugu jira ayaa ku dhintay daacishna falluujo waxay qabsatay january twenty fourteen waana magaalada labaad ee al ambaar gobolka ugu weyn ciraaq ka mid ah marka laga reebo ramaadi falluujaa ku xigta waana magaalo la dhihi karo hadda waxaa ku nool ilaa boqol kun oo qof ayaa ku hartay marka imise ciidan baa ka qaybgelaya dagaalkaasi markaad eegto ciidamada sunniga iyo weliba shiicada ciidamo maraykanka meesha jooga bal hadda tiro sida ilaa hadda inta laga ogyahay inta ciidan ee la diriraysa isis ee dagaalka ka qaybgelaysa walaal saar waxaa la dhihi karaa ciidankan meesha iskugu wada yimid waa ciidan huwana laakiin hoggaanka sare oo ciidanka waxaa leh waa dhowr ciidan laakiin ciidanka koowaad waa ciidanka difaaca ama jeiska ciraaq ayaa hoggaan kale generaalkaas aan kuu sheegay ama brigadier general cabdiwahaab saacidi ayaa wata hase ahaatee waxaa jira ciidan kale oo maraykankuna muddo ku naaloonayay in la sameeyo oo awiilasha u dhashay falluujo iyo ambaar iyo ramaadi oo carabta sunniyiinta ah inay ka qayb galaan marka ciidan ayagana la sameeyey oo jeiska ka dagaalamaya ciidanka ciraaq ka dagaalamaya kaba ka dhinac dagaalamaya weeye waxaa kaloo maraya waxaa la yidhaahda ashurda alitixaadiya ama federal booliiska ciraaq oo sidii booliiskii u tababaran laakiin dagaalada militariyadana geli kara waxaa kaloo meesha maraya ciidan kale oo la yidhaahdo alxashdu shacbi oo asaguna u badan niman shiica oo beder iyo guruubyo la yidhaahdo iyo liwa alfaatimiyiin oo iyaguba markii hore lagu aasaasay fatwadii markii ay mosil ay qabsatay bishii lixaad labadii kun iyo afar iyo tobankii fatwo gaaray ninka u sarreeya shiicada ciraaq mawlana cali sistani ninka ay u yaqaanaan ayaa ayaa ayaa soo saaray fatwa ciidan lagu aasaasayo oo daacish looga hortegayo ciidankaas la aasaasayna meesha wuu jooga oo shiicada inkastoo iyo mustashaariin iyo ciidamo kale oo la leeyahay waxay ka mid yihiin xarasi tawriga iiraan uu hogaaminayo jenaraalkii caanka ahaa ee iiraaniga ahaa ee ciraaq ay u xil saartay iyo suuriya qasim sulaymani maraykanka ciidamada ka jooga waa ciidamo la taliyaal ah oo kooban oo mustashaariin ama consulal military attachment ah ayagu more consolidationka ayay bixinayaan laakiin ciidamada hadda laakiin falluujo gelaya sida uu maanta u sheegay idaacadaha iyo tifiyada ciraaq generaalkan hore usoo sheegay cabdilwahaab saacidi iyo generaalka alambaar ciidamadeeda asna haysta oo la yidhaahdo ismaaciil almaxallaawi labadaa ninna waa laba nin oo sunniyiina dagaalka waxaa gelayay dheheen falluuja si aysan dhibabkii ramaado iyo uga dhacay magaalo magaaladan ka horreysa oo karma la yidhahdoo kale ay ka dhacdo nimanka shiicada masaajidyahay gubeen iyo meelo badan oo dad dukaamo iyo ay leeyihiin sunniyiina iyo dad si khaldan loo laayay si aysan u dhicin ayaa markaan falluujo waxaa gelayaa la yidhi ciidanka jeiska ciraaq oo u badan sunniyiin aslanna ciidanka ciraaq sunniyiintu jeiskay ku badan yihiin shiicaduna booliiskay ku badan yihiin waan gartay marka ibraahim waxaad ii sheegtay in nin taliyo ah oo la yidhaha qaasim suleymaani ay iiraan u xil saartay arrimaha dalkaasi ciraaq iyo weliba dagaaladan socdana uu lukuleeyay marka iiraan maxay tahay danta ay ka leedahay ciraaq iiraan waxaa la dhihi karaa labadii kun iyo saddexdii dowladda maraykanku markii ay dagaalka ku qaaday rajiimkii ama nidaamkii dowladdii hore sadaam xuseen ayaa waxaa la dhihi karaa ayay ka faa'iideysatay fursadaas ciraaq way daciiftay iiraan adduunku wuxuu la socdaa iyo ciraaq weligood saaxiibo ma ahayn inkastoo dad badan oo ciraaqiyiina ay madhabka shiicada haystaan laakiin waa dad caraba shaqo iskuma le iiraan hase ahaatee iyadoo ka faa'iideysanaysa burburka ciraaq ku dhacay iyo kala qaybsanaantii waddanka ku dhacday iyo siyaasiyiintii carabta ahayd hadday noqoto kuwa shiicada iyo kuwa sunniga oo calaa kalimatin sawaa ama hadal ay ku heshiis iskugu imaan waayey oo kala qaybsanaan iyo qulqulatooyin badan dhexdooda ka timid ayay iiraan ka faa'iideysatay waxayna kasoo gashay ciraaq albaabka ugu ballaaran siyaasadii bay qabsatay meel walba amnigay qabsatay ciidamada hadda daacish la dagaalamayana ciidamay ku leedahay kuwa xataa hadda aan kuu sheego shiicada ah oo sistani uu aasaasay waxa weeye laftigoodu ayagay ayaday ka amar qaataan marka iiraan ciraaq waxaa la dhihi karaa waddanka uu ka degi la-yahay nimanka carabta suniyiinta iyo shiico badan oo siyaasiyiina uu ka mid yahay muqtada sadarba way tilmaamaan in iiraan tadakhulkeeda uu dhib ku leeyahay hase ahaatee maraykanku ishuu ku hayaa haddaan kugu sii biiriy dhinaca dagaalka taliyaha maraykanka ciidanka meesha jooga u sarreeya cornel la yidhaha stephen warren wuxuu sheegay dagaalka falluuja afartii maalmood oo ugu dambeysay in labaatan weerar ay ku qaadeen ciidamada taxaalufka maraykanka uu hogaaminayo isbahaysiga ay ku qaadeen duulimaadyo labaatan ka badan ayna ku dileen hadduu warkaas uu sida sheegay stephen warrenna ay wararkii ay ay ku dileen qaa'idkii dagaalkaas ama hogaaminayey amiirkii amiirkoodii falluuja ee ururka daacish ama isis nin la yidhaahdo mahir albi- albilawi marka maraykanku marka iiraan wuu ishuu ku hayaa wuxuu leeyahay faraha ka qaada laakiin iiraan waxay ka faa'iidaysatay burburkii ciraaq siyaasadda ciraaqna aad bay maanta ugu dhex jirtaa
ibraahim maxamuud maxamed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo khadka telefoonka ugu rameeyey israaciil danur halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
waxagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington xuseen oo xalayto ciyaar adag baa dhacday atlantica madrid iyo real madrid baa fooda istaray ciyaar aad iyo aad u xiiso badan bay hedo anigoon weliba dadka ciyaaraha ku fiican ahayn laftaydu waaban usoo fadhiistay inaan ciyaartaasi daawado jamaal cusmaan oo maaragtay v o da ka tirsan ayaa warbixintan nooga diyaariyey oo inkastoo saaxiibkeen aan ka tacseenan in tiimkiisi laga badiyey waa runtaa saara ciyaartaasi waxayd ciyaar taariikhi ah oo u dhex martay laba kooxood oo hal magaalo kasoo jeeda oo madrid ah oo kale ah real madrid iyo atletica madrid oo weliba hadda ka horna ku ciyaaray ciyaar finalka ah oo koobka yurub ah warbixintanna waxaa nooga diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaasha qaayaha lahow waxaa magaalada milan oo ee dalka talyaaniga shalay lagu soo gebagabeeyey ciyaartii kama dambaysta ee ueva champions leaga finalaha oo kooxaha madrid ka dhisan ay isaga hor yimaadeen ciyaartaasoo ahayd mid xiiso badan oo si weyn loo wada sugayey ayaa waxaa labada kooxood ee atletico madrid iyo real madrid ay soo bandhigeen ciyaar aada loo wada jeclaystay taageerayaasha labada dhinacna ay aada u soo dhoweeyeen waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ciyaaraha kala gedisan caan ku ah iyadoo isla mar ahaantaasina dad aada u fara badan ay caalamka ka daawanayn ciyaartaasi ka dhacday gegada josepa metse daqiiqadii shan iyo tobanaad ayaa waxaa goolkii koowaad ee naadiga kubadda cagta real madrid u dhaliyey sergio ramos caase ciyaarta oo ka dhiman wax aan dhammayn kow iyo toban daqiiqo u barbareeyey ciyaartooyga carrasco oo beddel kusoo galay kooxda kubadda cagta atletico madrid kana dhigay ciyaarta gooli gool inkastoo daqiiqadii siddeed iyo afartanaad qaybtii dambe markii laisku soo laabtay naadiga atletico madrid ay iska khasaarisay fursad ay ku barbareen lahayd naadiga kubadda cagta real madrid oo rigoore lagu galay ciyaartooyga fernando torres uu khasaariyey antonio grisman oo ku dhuftay birta hase yeeshee labada dhinac ayaa waxaa ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ku dhammaysteen gool iyo gool soddon daqiiqo dheeraad oo lagu daray ayaan labada dhinac wax goola iska dhalinin naadiga kubadda cagta atletico madrid oo niyadda ku haysa guuldaradii kasoo gaartay gegada lisbon ee wadanka portugal sanadkii laba kun iyo afar iyo toban markii labadan kooxood mar kale ay isaga hor yimaadeen finalaha champions leaguea ayaa doonaysa inay ka arsato hase yeeshee umayan suuragelin waxaana rigoorooyin shan iyo saddex guusha ku raacday naadiga kubadda cagta real madrid oo qaaday koobkeedii kow iyo tobanaad ee champions leaguea tababare zinadin zidan ayaa noqday ciyaartooygii ugu horreeyey ee markaasi isagoo ciyaartooy ah ku guuleystay champions leaguega islamar ahaantaasina sidoo kale tababare kooxdii uu kula guuleystay champions leaguega uu mar kale kula guuleysto champions leaguea sanadkii laba kun iyo labo ayuu ciyaaryahan zinadin zidan waxa uu kula guuleystay naadiga real madrid champions league kadib markii kooxda bayan munich ay iskaga hor yimaadeen finaalihii ugu dambeeyey markaas oo gool aada u qurux badan uu ka dhaliyey zinadin zidan isla mar ahaantaasina sabab uga dhigay naadiga kubadda cagta real madrid inay koobka ku guulaysato mar kale isagoo tababara ah ayuu haddana sidaasi sameeyey taasi waxay ka dhigan tahay inuu noqdo zinadin zidan nin ku guulaystay champions leaguea isagoo kubadda cagta ciyaaraya oo hal koox weliba u ciyaaraya isla mar ahaantaasina hadda isla kooxdii uu champions leaguea lugtiisa uu qaaday uu mar kale isagoo tababara uu qaado koobka champions leaguea atletico madrid ayaa mar kale waxay ku guuldaraysatay in ay champions leaguea taariikhdeeda ay ku qorto iyadoo weli raadinaysa in ay champions leaguea ku guulaysato hore waxay ugu guulaysatay koobab ay ka mid yihiin euroban league ama koobka qaaradda yurub laga ciyaaro champions leaguea ka hooseeya iyo sidoo kale koobka kale ee markaasi kooxaha yurub ee kusoo guulaysta champions leaguea iyo ueva cupka ay ciyaaraan diogo simoni tababaraha kooxda kubadda cagta atletico madrid ayaa hambalyo u diray naadiga kubadda cagta real madrid dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaas haynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararka ku saabsan sicirka iyo sarifka dolarka ee magaalada ama degmada maxaas waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ascaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad v o a barnaamijkeeda aroornimo haddii aan ku hormaro dhinaca maciishada degmada maxaas ee gobolka hiiraan saako axad ah waxaa qiimaha loorka bariiska lagu iibinayaa siddeed boqoloo kun oo shilinka soomaaliga loorka burka toddoba boqol iyo lixdan kun loorka sonkorta sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga kartoonka baasada laba boqol iyo afartan kun kartoonka saliidda lix boqol oo kun jawaanka masagada shan boqol iyo toddobaatan kun jawaanka oomada shan boqoloo kun halka litar ee saliidda macsarada konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga loorka digirta hal milyan iyo saddex boqoloo kun dhinaca shidaalka fuusada naaftada boqol iyo lixdan dolar fuusada baasiinka laba boqoloo dolar iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad boqolka dolar heerka qabashada saako axad ah waxa uu magaalada maxaas ka marayaa laba milyan shan boqol iyo konton kun bixintuna waa laba milyan iyo lix boqoloo kun xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan waa iga intaa
wahagaag haatanna dhinacii heesaha ayaynu qadarka kooban ee inoo harhsan ku wada nasan doonaa codka fanaanka dhallinyarada ah amaba aadka u da-da yaraan idhaahdee khadar ibraahim khadar yare oo khadar kiyowna loo yaqaano
bile waa ilaahay boqorna waaba keligii gurkuna mabaaba'o mabaaba'o hadduu lamaa barbaarshe hadduu lamaa barbaarshe hadduu dhinac baloowana baa looma heli kare hadduu dhinac baloowana baa looma heli kare balan waa ilaalin bogtana waa daweyn balan waa ilaalin bogtana waa daweyn bile waa ilaahay boqorna waaba keligii bile waa ilaahay boqorna waaba keligii gurkuna mabaaba'o mabaaba'o hadduu lamaa barbaarshe hadduu lamaa barbaarshe hadduu dhinac baloowana maa looma heli karo hadduu dhinac baloowana maa looma heli karo guud ahaan idaacadeedii subaxnimo intaasi ayaynu kasoo gabagabeynaynaa waa sahre ciidle iyo xuseen barre oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan
buuraha iyo badweyntuba bahaladu la biibeen beegsigina magooseye asway ee aan baran hadday baahdo beentii buurahay badweyntuba bahaladu la biibeen beegsigina bagoosaye aswi ye aan baran aswi ye aan baran